إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada warka duhurnimo qodobada maantaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah guddoomiye degmo oo hore u gubay calanka towxiidka ayaa maanta lagu dilay magaalada muqdisho siyaasi soomaaliyeed ayaa ka hadlay warkii ka soo baxay ra-iisul wasaaraha etoobiya ee ahaa inuu qabsanayo dekadda saylac haddaan si nabad ah loogu oggolaan eritrea ayaa ka jawaabtay damacbadeed kaabee axmed iyadoo xasan sheekhna uu weli aamusan yahay qaar ka mida waxgaradka degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka ayaa dareen cara leh ka muujiyey warka ka soo baxay ra-iisul wasaaraha etoobiya kaas oo sharaf dhac ku ah ummadda soomaaliyeed sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dhaawacay howlgal qorshaysan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho ku dhowaad soddon xubnood oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar nafurnimo ah oo lagula beegsaday magaalada muqdisho mas-uul xil xasaasi ah soo qabtay ayaa sheegay in qaar ka mid ah madaxda dowladda federaalka ay doonayaan inay xeelad ku dilaan askari ka tirsan dowladda federaalku isku dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa lagu soo bandhigay deegaanka cows weyne ee wilaayadaas maxkamadda wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa xukun khisaasa ku fulisay nin horey faldil ah u geystay xasan sheikh ayaa walaaca ka muujiyey muddada yar ee u hartay iyo sidoo kale culeysyada badan ee haysta الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo faahfaahsan guddoomiye degmo oo horay u gubay calanka towxiidka ayaa maanta lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya rag hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa maanta gudaha magaalada muqdisho waxay ku toogteen maxamuud sheekh xasan oo ahaa gudoomiyihii hore ee degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe kaa oo dekeano weyn horay uga galay diinta islaamka islamarkaana afkiisa ka qirtay howlgal gaar ah oo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ka fuliyeen xaafadii miisaanka dhuxushay ee degmada yaakshid ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay murtad maxamuud sheekh xasan oo ahaa gudoomiyihii hore ee maamulka ridada ee degmada aadan yabaale ee shabeellaha dhexe ayaa lagu yidhi war kooban oo ka soo baxay dhanka xarakada shabaabulmujaahidiin sanadkii tegay laba kun laba iyo labaatan maxamuud sheekh xasan waxa uu ka mid ahaa saraakiishii hogaaminaysay duulaan dowladda federaalka ah oo turkiga iyo maraykanku ay caawinayaan ay ku soo qaaday wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waxa uu ka tirsan yahay dadkii sababta uu noqday in deegaano badan oo shareecada islaamka muddo dheer lagu maamulayay lagu xukumo waxa loogu yeero dimuqraadiyadda islamarkaasina ay xirmaan macaahid iyo dugsiyo badan oo qur-aanka kariimka ah iyo culumta kale ee diinta islaamka lagu baranayay iyo maxkamado islaami ah oo bulshada usoo xukun tegi jirtay maxamuud sheekh xasan iyo saraakiil iyo ciidamo badan oo dhididka uu ka guurayo maadaama ay masaafo fog lugeynayeen rafaad badanna uu ka muuqdo ayaa ugu dambeyntii waxay la wareegeen degmada aadan yabaal waxaa isaga iyo koox saaxiibadiisa oo ay siibeen calanka towxiidka oo magaalada aadan yabaal ka babanayay halka oo ay ku gubeen sida uu ku xaqiijinayo codka soo socda oo wax yar kadib la wareegitaankii aadan yabaal laga duubay haddana calankii madoobaa ay sureen degmooyinka iyo gobollada iyo soomaaliyaba shalay ayaan deb ku qabannay calankoodii madoobaa haddana waxaan surnay calankii soomaaliya oo shanta gees lahaa waxaa lagu wareystay gudaha dhismaha villa aadan yabaal oo ah qasri weyn oo ay dhistay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waxaa ku gaa kuraas meeshiiba saddex nin ayaa fadhiisada meeshaas waa qayb saddex nina meeshaan aan taaganaana qayb waaye halkaan dheer u ujeediinna meesha dadku soo fadhiisa jiray waaye dacwabeenaadkii xaaraanta ahaa waayo meeshaan marka la wareysanaya waxaa dhismaha gudihiisa ku sawirnaa calanka towxiidka laakiin wax yar kadibba waa laga masaxay dhowaanayaa maxamuud sheekh xasan waxaa laga qaaday xilka guddoomiyenimada degmada aadan yabaal arrinka uu ka shaqeeyey korneyl sanay cabdulla gaafo oo ka tirsan saraakiisha dowladda federaalka ah ahna mooryaan gobolka shabeellaha dhexe isbaarooyin u yaalaan oo ciidamo ka madax bannaan dowladda federaalka ah heesta waxaanu xilka qaadistiisa u maray madaxda hirshabeelle oo ugu horeeyo madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe maxamuud sheekh xasan ayaa dhowr iyo toban sano ku magacownaa guddoomiyaha aadan yabaal waxaana sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii uu ka mid ahaa saraakiil deegaanka ka soo jeeda oo soo horkacay ciidamada itoobiya oo magaalada aadan yabaal duulaan ku soo galay walow wakhti badan aanay ku nagaanin dilka maxamuud sheekh xasan ayaa si weyn waxaa looga hadalhayaa muqdisho iyo gobolka shabeellaha dhexe ee uu ka soo jeedo gaar ahaana degmada aadan yabaal
siyaasi soomaaliyeed ayaa ka hadlaya warkii kasoo baxay ra-iisul wasaaraha itoobiya ee ahaa in uu qabsanayo dekada saylac haddaan si nabad ah loogu ogolaan cabdikhaaliq macalin cabdi weli yuusuf ayaa inoo haya siyaasiga cabdi ismaaciil samater ayaa ka mid ah siyaasiyiin farakutiris ah oo ka hadlay warka ka soo yeeray abiy axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya samater ayaa ka waramay damca itoobiya ee xeebaha soomaaliya goorta ay soo bilowday intuu ninkani qabsaday meesha abiy axmed oo mar hore ayuu ka dhawaajiyey inay dekada raadinayaan waxaan malaynayaa laba sannadood horteed miyahayd iyo tan laakiinse inta markii isticmaalku waddankeenna joogay kun iyo siddeed boqol iyo siddeetameeyadii ayaa qolo ingiriisa oo ka tagtay hargeysa ka tagtaybaa u tagtay mililik u tagtay boqorkii markaa etoobiya joogay markaa mililik bay ayaa doonayay inuu sheego xadkiisu halku yahay wuxuu yidhi khartuum waddanka suudaan caasimadda ilaa lake victoria oo uganda ku taalla ilaa mombasa oo kenya ku taalla intaasi oo etoobiya taariikhiyan ahaan jirtay markaa xeebahaasoo dhan annakaa leh markaa tani taas ayay raadka ku haysaa wuxuu sheegay in abiy axmed uusan hadda rabin dekad uu wax kala soo dego balse oo doonayo dhul ay milkiyadiisa yeeshaan dee ay yihiin etoobiya me siduu ra-iisul wasaaruhu u dhigay waxay rabaan dhul hay leeyihiin oo dekad leh markaa xeeb hay leeyihiin yeeshaan ayay raadinayaan marka macnaheedu maaha dee jabuuti way isticmaali karaan berbere waa tii laga siiyey boqolkiiba shan iyo toban stake laga siiyey qayb laga siiyey layidhi qaybtaasaad leedihiin wixii dekada ku saabsan laakiinse dee dhulka soomaali baa leh dekadana soomaali baa leh laakiinse waxaan la yidhaaho saami qaybsiga share holding boqolkiiba shan iyo labaatan baad leedihiin ma dhacdo meelo badan adduunka kama dhacdo arrintaasi lacagtii way bixin waayeen dabadeedna waa lagala noqday marka waxay raadinayaan waxa weeyaan dhul hay leeyihiin jid hay u maraan iyo xeeb hay yeeshaan waxa weeyaan damcu halkaas weeye cabdi ismaaciil ayaa layaab ka muujiyey sida ay madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ugu aamusan yihiin qadiyadan intan maqlay falcelis kamuu soo yeedhin waana markii labaad waaye laba sannadood horteed martuu arrintan ka hadlay uu dadka hadlayay oo ku yidhi soomaaliya aad u shaqa tegi doontaan sidii hay waddanka iyo ku leeyihiin maantana weli ma maqal inay hadleen shacabka soomaalida waxa la gudban waxa weeyaan waxaa odagii maxaa shuyuuciga ahaa ee china badbaadiye laodhan jiray moutestong ayaa dadka chiniiska fariin buu u sheegay markii jabaniisku ay soo weerareen ingiriiskuna hoosta ka cunayay wuxuu yidhi waar waxa inoo dhexeeya hainoo dambeeya eh tan ina wada cunaseen midkeedna ka hadhayn horta haynu iska qabanno haddaan af ingiriisku dhufto waxaa la yidhaha major contradictions iyo minor contradictions waxa inoo dhexeeya innaka waa minor waa wax yar waaye taasi haynu haynu isku dambayna inaku ugu dambayntii wuxuu fariin u diray ummadda soomaaliyeed dadka soomaaliyeed waxaa la gudboon sidii dareenkooga hay uga falceliyeen xeebteenna markay kenya sheeganaysay maanta way ka fogtahoo kenya maxkamadii waxbaaba laisla tegaya abi axmed wuxuu yidhi ama xoog ama xeelad ayaanu ku qaadananaa marka waxa weeyaan waxaani maalgashi maaha oo hadday leeyihiin etoobiya doonaysa inay maalgashato etoobiya lacag ma haysato maanta dhibta ugu weyne etoobiya haysataa waa lacagtan adag ma haystaan waxay rabaan inay meesheenna qabsadaan kol hadday meel kaa qabsadaanna inteenna kalena way ku dhammaatay maalin walba waa lagugu sii fiqi doonaa maalinta dambe waxaa hobyaa la odhan doonaa maalinta dambe boosaaso maalinta dambena kismaayo markaa dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay siyaasiyiintiidu hadday seexdeen ha ka seexanina xaqa caruurtiinna iyo dhexalka caruurtiinaan ku lehay dad badan ayaa aaminsan in abiy axmed ay wax la wadaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada eritrea ayaa ka jawaabtay damac badeedka abiy axmed iyadoo xasan shiikhna uu weli aamusan yahay cabdulaahi yaasiin ayaa inoo haya wasaaradda xogta ee dalka eritrea oo u dhiganta wasaaradda warfaafinta ayaa war-saxaafadeed ee soo saartay waxay ku soo hadal qaaday war ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed abiy axmed ayaa carabka waxa uu ku dhiftay inay xoogga saarayaan sidii ay u heli lahaayeen mid ka mid a dekedaha ku yaala badda cas taas oo shaki weyn ku abuurtay eritrea halka dhinaca maamulada soomaaliya ka jira arrimaha aanay ka diirin waxaa soo cusbaanaaday maalmahan wararka la xiriira dekadaha ama marinbadeedyada haddaba waxa eritrea ay ku celinaysaa sidii ay weligeedba ahayd inaanay arrimahaas shaqo ku lahayn sidoo kale waxay eritrea ugu baaqaysaa kuwa arrimahaasi ku fogan in ay ka waantoobaan ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda xogta ee dalka eritreya ninka etoobiya ra-iisul wasaaraha ka ah ee la yidhahda abiy axmed ayaa hadal u dhowaan baarlamaanka dalkiisa u jeediyey waxa uu ku magacaabay dekedda saylac ee dalka soomaaliya oo iminka hoos tagta maamulka somalilan la baxay iyo dekedda casab ee eritreya waxaana aamusnaanta maamulada soomaaliya ka jira sida kan somalilan iyo dowladda federaalka ahba ay arrintaani ku noqonaysaa wejigabax waxaa xusud mudan in xildhibaan maxamed abiib oo laga soo doorto gobolka owdal oo dekedda saylac ay hoos timaado uu sheegay inuu taageersan yahay in etoobiya magaalada saylaca dekedeeda ay maamulato wuxuu u muuqday in dhanka etoobiya lagala soo hadlay amaba etoobiya iska gadaya inkastoo ay suuragal tahay in maamulka somalilan oo etoobiya xiriir weyn la leh oo u xil saaray in warkaas warbaahinta uu u dusiiyo anigu waxaan qabaa haddii ay etoobiya danaynayso oo sifo sharciya ay ku doonayso inay dekedda saylac maal gashato in qaranku aqbalo oy waajib ku tahay inuu aqbalana ana u hadlaya konstituensiga layga soo doortay ee aad tiri dadkaagii halkaa gobolka ka soo jeeday baa tahay waan waafaqsanahay in dekeddaasi maad aragtay la maalgeliyo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa dad badan oo dhankiisa sii eegayaan iyagoo aamusnaantiisa u qaatay inuu raalli ka yahay warka ra-iisul wasaaraha etoobiya oo ah inay dekedda saylac la wareegaan horey waxaa u jira warar sheegaya in heshiisaad hoosaadyo uu la galay ra-iisul wasaaraha dhul iyo baddoonka ah ee etoobiya abiy axmed lama dhayalsan karo fariimaha isdabajoogga ah ee ka imaanaya madaxda dowladda etoobiya ee ku aadan xaqulahaanshaha inay etoobiya hesho meel ay badda cas ka gaarto ayuu yidhi xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka oo la yidhahdo cabdiraxmaan cabdishakuur inkastoo asiga qudhiisu uu etoobiya iyo dowladaha kale ee shisheeye aad ula shaqeeyo warkiisana dad badan ay u arkayaan booris kuqaris etoobiya ayaa sannado ka hor waxay tababaratay ciidamo dhinaca badda ah kuwaasoo ay rabto in xeebaha soomaaliya ay kula wareegto haddii ay u suuro gasho dhammaanba maamulada soomaaliya ka jira marka laga reebo kan xarakada shabaabul mujaahidiin etoobiya xiriir ayay la leeyihiin waxayna qayb ka ahayd dhismahooda iyadoo dadka maamulada madaxda ka ah ay ku jiraan qaar badan oo iyada si toos ah ugu daacad ah sidaasi aawadeed kuma cusle in qaranka loogu duugo dekedaha ay doonayso qaar ka mid a waxgaradka degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka ayaa dareen carale ka muujiyey war ka soo baxay ra-iisul wasaaraha etoobiya kaasi oo sharaf dhac ku ah ummadda soomaaliyeed cabdiraxmaan bader kaydsane ayaa warkaas faahfaahinaya waxgaradka ku dhaqan degmada jamaame wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa ka hadlay hadalkii uu dhowaan ku hadaaqay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ethoobiya ninka lagu magacaabo abiy axmed kaasoo sheegay inay waajib tahay inay helaan degad xoog ama wadahadal midood isagoo si gaar ah farta ugu fiiqay degada saylac nabadoon ibraahim shariif oo ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada jamaame waxa uu si weyn uga hadlay arrintaas iyo sababta uga hadli laayahay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda
xasan sheekh maxamuud waa dulli oo diinlaawo ah oo ilaahay subxaana watacaala ka furtay nacamleeyo u ah gaalada inuusan ka hadlin dee waa maqlayn idaacadaha eritreyna way ka falceliso arrintaas way ka jawaabtay asna wuu ka aamusay bal annaga insha allahu tacala xasan sheekh maxamuud uma fadhinee insha allahu tacala rag ilaahay subxaana watacaala uu doorto mujaahidiin baa dalka joogo iskana dhicinaya etoobiya marna uma ogolaanayna etoobiya dekeda saylac inay qaadato dekeda deked soomaaliyeed waaye dhulkeena xoog iyo boob bay kusoo gashay balse insha allahu tacaala waa laga dadaalayaa waan lala dagaalamaya insha allahu tacala annagaa ka jawaabayn insha allahu tacaala asagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu fariin u diray ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dal iyo dibad intaba ummadda soomaaliyed waxaan ugu baaqayaa insha allahu tacaala inay naftooda diyaariyaan ilaahay subxana wa tacala u diyaariyaan gaaladan horarka oo soo duushay oo dalkeena inay dhacaan rabaan insha allahu tacaala in layska dhiciyo soomaaliya inay istaagto insha allahu tacaala kulligooda qoryahooda qaataan isdiyaariyaan gaaladan horarka soo duushay oo dalkeena kusoo duula layska dhiciyo waad ujeeddayin ilaa madaxda soomaaliya maanta waxay samaynayeen ayaga bal gaaladiiba xag kasii jiraanba gaaladii annaga nagu soo duushay gadaashooda jiraanba bal inay waddanka la dhaco la boobay diyaar u yihiin balse insha allahu tacaala dadka maatada soomaaliyeed ama caruurta soomaaliyeed ama dadka hadda soo koraya ama waayeelada jooga waxaa difaaci lahay maanta waa annaga insha allahu tacaala waxaan dhihi lahay soomaaliya meel allaala meeshaad joogtiin arrinkaas ka jawaaba insha allahu tacaala kana dadaala inuu istaaga inaad gaalada iska dhicisaan waddankiina ka reebataan sidoo kale nabadoonnada ka hadlay waxaa ka mid ahaa nabadoon cali xasan cuhmaan waxaana hadalladiisa ka mid ahaa waxaan ka leenahay hadalkaas ma shaqaynaayo mana shaqayn doono abiy axmed waxaan ku xisaabinayaa inuu yahay nin waali ah waayo wuu yaqaanaa soomaaliya waxaa ku nool muslimiin gaar ahaan ummadda soomaaliyeedna ilaa toddobaatan seben sebenkii ilaa hadda waa isnaqaanaa laasiyama hadda uguma sii jirto darax dad muslimiin ah khaasatan oo u istaageen xarakata shabaab mujaahidiin uu hoggaan u yahay amiirkeeda axmed cumar ilaa saqiirka ugu yar hablaha waxay u taagan yihiin annaga xabashi waa isnaqaanaa sideedaba waa isnaqaana xabashi insha allahu tacaala riiwu ku jiraa maahine ma ahan meel oo ciyaar ciyaar ah wax uu heli doonana ma lahan waan iska dhicinaynaa waan iska difaacaynaa tikad iskaba dhaafe taaka soomaaliya ka mid ah abey axmed uma ogolin mana heli doono bal iskaba dhaafe kuwa gumaysiga ku hoos jira hoostiisa insha allahu tacaala inaan ka xorayno aan ka saarno ayaan jecelnaa haduu ilaah yidhaah soomaaliya ayaa noqotay cad hilib ah oo marba dhinac laga goosanayo kadib markii ummadda soomaaliyeed loo sameeyey nidaam raalli ka ah arrintaas waddankan soomaaliyana kusoo hogaamiyey shisheeyaha sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dhaawacay howlgal qorshaysan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho howlgalkan oo ahaa mid sidii loosoo qorsheeyay u fulay ayay ciidamada mujaahidiinta waxay ka fuliyeen xaafadda suuq boocle ee degmada dherkenley ee magaalada muqdisho waxayna ku dhaawaceen sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalk oo lagu magacaabi jiray axmed mayow dhaawiciisu waa mid garaab ah sidoo kale dhanka iyo laamu wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in ciidamada mujaahidiinta ay weerar ka fuliyeen magaalada mangaay ee gobolka laamu ku dhowaad soddon xubnood oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarna furnimo ah oo lagula beegsaday magaalada muqdisho maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya weerar nafurnimo ah ayaa habeenkii xalay ka dhacay degmada boondheere ee magaalada muqdisho kaasoo lagu beegsaday isku imaatin ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka sida aan xogta ku helayno goobta la beegsaday oo ahayd xarun caweys ayaa waxaa ku sugnaa saraakiil iyo ciidan ka mid ah kuwa sirdoonka weerarka oo uu fuliyey naftii hore ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu ka dhacay goob ammaankeeda aada loo ilaaliyo war-saxaafadeed ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu faahfaahiyey khasaaraha ka dhashay howlgalka nafurnimo ee habeenkii xalay ka dhacay magaalada muqdisho qeybaha hore ee war-saxaafadeedka ayaa lagu yiri ciidamada mujaahidiintu waxa ay camaliyad istishaadi ah la beegsadeen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kooxda riddada kuwaasoo ku sugnaa agagaarka madaxtooyada riddada ee magaalada muqdisho saraakiisha iyo askarta la beegsaday oo isugu jiray waxa ay ugu yeeraan sirdoonka jawaasiista dharcadda ah booliiska iyo milatariga kooxda riddada ayaa halkaasi u joogay inay ilaaliyaan amniga xarumaha muhiimka u ah cadowga ee ku yaala ama ka agdhow goobta uu weerarku ka dhacay sida madaxtooyada tiyaatarka fisqiga godka jilicow iyo xarunta sirdoonka riddada war-saxaafadeedka waxaa sidoo kale lagu faahfaahiyey khasaaraha ka dhashay camaliyadda nafurnimada ah ee xalay ka dhacday magaalada muqdisho waxaana lagu yiri camaliyadda istishaadiga ah ayaa allah fadligii sidii loogu talagalay u beegsatay saraakiisha iyo askarta cadowga ee uu bartilmaameedku ahaa waxaana halkaasi kasoo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhimashada horudhaca ah ee cadowgu waa sagaal murtad oo halaagsantay iyo dhaawac toddoba iyo toban kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wacad ku martay inay sii wadi doonto beegsiga mas-uuliyiinta iyo saraakiisha ka tirsan dowladda federaalka waxaana war-saxaafadeedka lagu yidhi mujaahidiintu waxa ay wacad ku marayaan inay sii wadi doonaan beegsiga mas-uuliyiinta saraakiisha iyo ciidamada cadowga meel weliba oo ay ku sugan yihiin ayna sii labalaabi doonaan ugaarsiga ka dhanka ah mujrimiinta isugu jirta saliibiyiinta iyo mursadiinta duulaanka ku ah ku dhaqanka shareecada islaamka qeybaha dambe ee war-saxaafadeedka waxaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ay ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xooga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa geyiga soomaaliyeed ay ka saaraysa cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
mas-uul xil xasaasi ah soo qabtay ayaa sheegay in qaar ka mid ah madaxda dowladda federaalk ay doonayaan inay xeelad ku dilaan cabdifataax faarax diiriya ayaa inoo haya
maxamed aadan koofi oo ah agaasimihii hay-adda socdaalka ee dowladda federaalka oo dhowr bilood ka hor xilka laga qaaday kadib markii ay iskhilaafeen xaaska xasan sheekh laguna eedeeyey inuu musuq maasuq sameeyey ayaa isagoo dibadda ku sugan shaaciyey xog ku saabsan khilaafka ka dhex jira isaga iyo madaxtooyada koofi oo ah nin xiriir laleh dowlada shisheeye oo dhowr ah islamarkaana doonaya inuu noqdo hogaamiyaha galmudug ayaa sheegay in loo dagay xeelad ah inuusan ka qaybgelin doorashada dhuusamareeb wuxuu ka dhawaajiyey in madax ka tirsan dowladda federaalka ay kusoo rogeen musuq maasuq iyo inuusan dhaqdhaqaaqi karin taasoo keentay in dalka kusoo laaban waayo sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu helay xog ah in lagu dilo xabsiga dalka dibaddiisa ayaan ku maqnaa waxaan ka helay eed soo baxday aan ka war helay deetana waxaa ku xigay in travel ban laygu liisgareeyay dhaqdhaqaaqi karinba documentiskii lagu safri lahaana in la joojiyey waxaa la qorsheeyey si kale haddaan dalka kusoo gala xitaa in si kasta oo dhib la igu geysan karo markaa la igu geysto xogteedana waa haystaan in xabsi lagugu dilo oo bini aadan lagugu adeegsado ama sun lagugu dilo waxyaabaha ay ka ka ka meesha ka jira maxamed koofi ayaa intaa ku daray inuu isku dayay inuu kusoo laabto waddanka si eedaha musuq ah ee loo jeediyey uga garbaxo balse waxaa jira buu yidhi qorshaha shirqoolka ee laygu dilayo saasoo ay tahayna wuxuu sheegay inuu iman lahaa haddii uu heli lahaa qof damaanad qaada ammaankiisa laakiin wuxuu yidhi waan waayey qof damaanad qaada ammaankayga dadaalka inagu aan samayno waxaa ka mid ahaa war si aan dalkii u tagno dariiq kasta oo aan mari karna aan isku dayno aniga shakhsiyan aan mari karo ayaan isku dayay waxaa la waayay hal qof oo amnigeeya damaanad qaadi kara dalkaas damaanad qaadi qof ama ama qaraaba ha noqoto ama dowlad ha noqoto yah qof mas-uula inta soo istaaga yidhaahda amnigiisa anaa mas-uulka ah la waaye xogta lahaayana waxay tahay in aan xabsiga la isku daynayn oo la isku dilin waxaa dalkaas jooga dad madaxa ama saaxiib ha noqdaan ama qaraaba ha noqdaan iyo ahal ama mas-uuliyiin dowladda ah ha noqdaan qof maanta waxaan weynay intaasoon muddo bilaan xiriir samaynayn qof yidhaahdo amniga koofi innagaa damaanad qaadayn ha yimaado waa la waaye dowladda federaalka waxaa dhexdeeda ka jira sadbursi iyo kooxaysi waxaa puntland ka taagan xasrado dhanka doorashooyinka la xiriira sidoo kale waxaa baydhabo ka jira xasrad taa la mid ah halka xasan sheekh uu shalay aada uga welwelsanaa in sanad iyo bar wakhtigiisa ka mid ah uu dhammaystay isagoo aan natiijo ka gaarin dagaalka askari ka tirsanaa dowladda federaalka oo isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa lagu soo bandhigay deegaanka caws weyne ee wilaayadaas maxamed ciise ayaa inoo haya marka hadda maasha allah kariim hadda diinta islaamka aan usoo galay waxaa la yimid boqor iyo boosha la yimid wallaahi aada u qancay si sharaf la laysa dhawey marka laba gacan laysoo dhawey kani waa askari ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa booliis militari loogu yeero wuxuu kasoo goostay dowladda federaalk isagoo isku soo dhiibay xarakada shabaabul mujaahidiin askarigan ayaana lagu soo bandhigay wilaayadii islaamiga ee galgaduud gaar ahaan deegaanka cusweyne ee ahayd bartii lagu laayay ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalk askarigan oo lagu magacaabo maxamuud bare cali ayaa ka warbixiyey sida uu ugu biiray dowladda federaalka halkauu ka raacay waddanka lagu soo tababaray iyo sababtuu usoo goostay intaa wuxuu raaciyey in muqdisho laga soo bedelay uona hadda markii uu soo goosanayay ku sugnaan shabeellaha dhexe magacaydu waxaa waaye maxamuud bare cali waxaa ka tirsanaya ciidanka boolis military waxaa ka howlgalay waxaa ku dhahay shabeellada dhexa gaar ahaan isaga ceel cali axmed maanta waxaa la jooga walaayada cows weyne maasha allah kariim si shafla ay soo dhaweeyeen marka waa ku qanacsana haddana waxaa ka raacay magaalada balawe wax tobabara soo qaadana waa jiraa marka hadda tobabarta muhiimadeena fiicanna ma garkan bo almeet iyo wax orad iyo wax dabrid wax saasas ahayd ba tobabar waa kasoo baray uganda waxaa ka howlgalnay xamar muddo iska joognay xeraa iska joognay waa iska joorno xeraa iska muddo badan sida saddex bilood ku dhawaadka iska joognay marka dib waa la soo qaaday waxaa nala keenay aadi waal aadi waal abdillah joognay had marku dambaysan xeel alxamdaa joognay walaxdina afartaa beri iyo afa afar iyo saddex banaha maahan bismaa joogno waaba kasoo tagaba waabni markaas waa ubagway xaalkooda dhaqankooda yiri baabkooda ubagway iskasoo dhamaaday sidoo kale wuxuu fariin u diray ciidanka isku meel ka wada tirsanaayeen isagoo ugu baaqa in qorigooda loo lacageynayo xorriyadoodana ay helayaan marka haddana maxaa ku leedahay nimanka oo mujaahidiinta haddana iskala jira iskala raaxaysaya waxay ku socdaan diintoodii waxooda ubagooy oo siisi ways mafahant marka hadda maasha allah kariim hadda diinta islaamka aan usoo galay waxaa la yimid boqor iyo boosha la yimid wallaahi aada u qancay si sharaf la laysa dhawey marka laba gacan laysoo laysoo dhawey maasha allah kariim aada u qanacsana hadda dhaweydka oo sharafta leh waana lagu mahad hadda waxaa firin oo baaqo diina wixii hadda meel joogo hadda ay talo lasima tahay maxaan ku rahdaa aaskiisoo tan adheela soo tago meeshaas waxba hadda oo- oo meesha ku- ku dhimatay meesha ka muuqdo qoryiin imaada lacagtiin iska qaata ama qoryaal iyo lacag lacagtiin iska qaata Eh, nin kasta marka shaqadiisa iska aqaano ninkii oo ooya abal dhaqmayo ninkii oo eh, maxaa ku rahda dantiisa kalsacana kulli basaa garna wax wax qabsataa wax oo- oo qabsataa ka badan maalmahan waxaa aad u soo badanaya soo goosashada saraakiil iyo askar kuwaasoo isku soo dhiibaya mujaahidiinta al-shabaab xasan sheekh ayaana shalay ciidamo elitariya laga keenay oo uu rafaad badan ka muuqday uu fasax siiyey muddo bil ah wuxuuna saddex goor ka codsaday inay soo laabtaan isagoo ka baqaya inay horey usii baxaan maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa xukun qisaasa ku fulisay nin hore faldil ah u geystay cabdiraxmaan badar ayaa ka waramaya xukun qisaasa ayaa shalay gelinkii dambe ka dhacay fagaaro ku yaalo deegaanka busley daa'uud kaasoo hoostaga degmada jannaaley wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose xadkan oo lagu fuliyey aadan cali yuusuf oo labaatan iyo sideed jir ah kana mid ah dadka degan deegaanka busley daa'uud waxa uu toddobadii bishii hore ee rabiicul awal sannada kun afar boqol afartan iyo shanta kuna aadanayd labiyo labaatanka bisha sagaalaad labada kun labaatan saddexda oo si bareer ah u dilay bule gaabow oo deegaanka ay wada degnaayeen laba gabdhood oo uu dhalay bule gaabow oo la kala yidhaahdo maanay bule gaabow oo shan iyo toban jir ah iyo ruqiyo bule gaabow oo lix iyo toban jir ah sidoo kale laba xaas oo uu lahaa bulle oo la kala yidhaahdo nuuriyo awaadir iyo sahro nuurow maadey ayaa wada tagay tuulada busley daa'uud iyagoo dacwad geystay maxkamadda shareecada islaamka ee degmada jannaale waxa ayna dalbadeen in shareecada islaamka lagu xukumo aadan cali yuusuf oo aabahooda dilay dacwadda kadib waxay maxkamadda jawaab ka dalabtay aadan cali yuusuf kaasoo lagu eedeeyey fal dil ah waxauu maxkamadda horteeda ka qirtay inuu midi ku dilay bulle gaabow xilli ay soo dhaweyd salaada subax intaasi kadib maxkamadda islaamiga ee degmada jannaale ayaa ehelka bulow gaabow usoo bandhigtay saddex arrin midood inay qisaastaan inay diyo ka qaataan ama inay iska cafiyaan balse ugu dambeyn waxay dalbadeen in loo qisaaso aadan cali yuusuf gabagabadii waxaa xukun dil ah lagu fuliyey cali aadan yuusuf oo horey qof muslim ah ugu dilay isla deegaanka isiga lagu qisaasay ee busley daa'uud boqolaal dadweyne ah ayaa goobjoog ahaa halka uu ka dhacay xukunkaasi qisaaska ah
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد maxkamadaha ku yaalo wilaayaadka islaamiga ayaa lagu xukumaa kitaabka qur-aanka iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam taasoo ay ku qanacsan yihiin dadka muslimiinta ay usoo xukun taga halka maxkamadda dowladda federaalkana uu yaalo dastuur gacan kurimis ah kaas oo ka hor imaanayo kitaabka qur-aanka iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam xasan sheekh ayaa walaac ka muujiyey muddada u hartay oo yar iyo culeysyada heesta oo badan yuusuf daahir xasan ayaa inoo haya madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxmuud ayaa muujiyey walaac weyn oo uu ka qabo culeysyada haysta dowladiisa iyo mudaxileedkiisa oo aada u soo koomaya isagoo ka hor hadlayay golaha wasiiradda ayaa waxa uu jeediyey khudbad ay aada ugu badnaayeen ereyada luuqadda ingiriiska taasoo ay adag tahay in ay fahmaan soomaalida aan aqoon afka qalaad mudaxileedkiisa ayuu ku sheegay in aada u yar wuxuu sheegay in sanad iyo bar ay sidaan uga dhammaatay sanadka ugu dambeeyana uu buuq iyo doorasho ku dhammaan doono waxa uu harayna ay yihiin sanad iyo bar keliya xasan ayaa ku nuuxnuuxsaday in hadda dowladdiisu ku jirto marxalad adag oo dhanka ammaanka ah afar sano sanad iyo bar waa baxay sanadka u dambeeya waa garanaynaa maxaa noo haray sanad iyo bar kale war orodkeenna waa gaab- waa gaabiya waa soconnaa waa dadaalaynaa laakiin waa orodkeenna waa gaaban yahay political stabilitygu waa muhiim priorities waa leenahay muhiimado iyo wax kala horraysiin waa leenahay laakiin muganba waxaan dhahnaa maalan hadda waxaan dhahnaa securityga priority number one oo ah macnaheeda intii kale waa iska iloobeynaa maaha laanna securityga ma soconaayo haddaan dhaqaaluhu soconin siyaasad degan kama hadli kartid iskuma imaan kartid dhaqaale kama hadli kartid wax kama hadli haddaad cabsanayso jidka aad mari karin habeenkii guriga markaad seexata aad ku fikirayso muxuu ahay maxaa imaanayo xasan sheekh ayaa dhowaan ka soo guuray magaalada dhuusamareeb halkaasoo uu sheegayay inuu dagaalka ka hagi doono siyaasiyiintu waxay sheegayaan markii uu xasan dagaalka ku soo fashilmay inuu isku dayayo inuu isku mashquuliyo siyaasadda isagoo qiil ka dhiganaya warkii duhurnimo oo idinkaga imaanaya raadi ahal furqaanna maanta waa inaga intaa